hay-adda nabad sugidda sida aad la socoto intii dib u habeyntii lagu sameeyey labada kun iyo laba iyo tobankii waxa ugu badan aan ka shaqeynayna waxay ahayd ama hay-addu ka shaqaysaba arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta wada shaqeyntii hay-addu ay lalahayd wadamada soomaaliya saaxiibka la ah laakiin maantay wax badan oo qaabkaas ah waxbaa iska bedelay oo ay ugu horeyso hay-addii oo laga leexiyey itijaahay u socotay ee ahayd la dagaalanka cadowga iyo al-shabaab oo lagu soo leexiyey inay dadkii dawladda ka tirsanaa iyo xubnaheedii inay dib loogu soo noqdo oo wax shaqadii laga cayriyo iyo wax la tuhmo iyo wax la xiro iyo wax iska tahriibay waddanka ka cararay markay dhibka arkeen iyo qeybta hadda ugu dambeysay oo ciidanka howlgallada shaqeynayay ee beledka joogay amniga magaalada sugayay oo si habqana kulligood loogu wada wareejiyey booliska welina aysan dhamaystirmin oo xaaladooda ilaa hadda weli taagan tahay waaya qodob qodob haddaynu u kala qaadno hay-addu ma u qalabaysan tahay shaqadii ahayd inay qabato oo ah amni ururinta mukhaabaraadka iyo ka hortagga falalka argagixisada
hay-adda awoodaheeda tan aniga ka warqabo muddadii lix lixdii sana lasoo dhaaftay taliya ku-xigeenan ka ahaa arrinta xog aruurinta iyo mukhaabaraadka tabarta aada u yar tahay runtii markii arrinta laga hadla aada u yar tahay imkaaniyaadka aada u yaraayeen khibradaha iyo aqoonta loo leeyahay cadowgana way xadidnayd laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa lixdii sana lasoo dhaafay tobankii sana lasoo dhaafay ba dhehe waxaa hay-adda ay ku guuleysatay inay xogo badan aruuriso in galal la sameeyo fayo la abuuro waxaasoo aan hore u jirin waa la socotaa dagaalada sokeeye wixii ka dambeeyay waddanku ma lahayn meel xog lagu aruuriyo marka waxaa ilaahay mahaddiisa in waktiga lasoo dhaafay aada laysaga xil saaray in xog la abuuro in xog la aruuriyo faylo la sameeyo maxaan ku iraahdaa howlgallo badan la sameeyo xiriiro badan iyo horumar badan laga sameeyey dhanka wada shaqeynta qeybaha kala duwan bulshada iyo bulshada caalamka intaba si loola dagaalamo cadowga argagixisada ee al-shabaab iyo alqaacida iyo daacish iyo waxyaalahaas oo hay-addu ahayd priority ilaa inta aan ogahay dhanka howlgallada ayaa hay-adda xooga ugu badan ay saartay waktiga lasoo dhaafay maxaa yeele cadowga lala dagaalamayo wuxuu ahaa cadow muuqda oo le jiritaan iyo goobo uu haysto iyo maxaan ku iraahdaa awood muuqata marka waxaa lagu khasbanaa qeyb badan oo kamid a awoodda hay-adda ee dhanka xog aruurinta ahayd loo weeciyo dhanka howlgallada iyo in ciidan la sameeyo si fisikaal oo la dagaalama cadowga muuqda waxaad soo qaaday qodobka ku saabsan ciidamadii nabad sugidda ha loo wareejiyay booliiska arrintaasi tallaabo fiican miyay ahayd maxaan ku idhaahdaa hadday ahayd maxay ku wanaagsanayd haddaysan ahayn maxay ku xumayd markii la wareejinaayo ciidan qof iyo labo waa laga yaabaa inay fududahay wareejinteedu se wakti badan qaadan laakiin marka ciidan tiro leh oo agab leh oo hub leh oo wax walba leh oo logistic iyo iyo mushaar bale la wareejinaayo waxay la tahay wuxuu u baahan yahay wakti in la siiyo marka ciidamada in la isku wareejiyana sharciga ciidamada qalabkiisa waxba kama qabo keliya un waxa ku jira waxay ahayd deg deg iyo iyo in ciidankiiya si habqana oo aan la nidaamin oo ilaa hadda mushaaraadkoodii iyo garaamkoodii iyo weli uusan meelna saarnayn in la yiri waa la in wareejiyey laakiin sida kale in ciidanka laisku wareejiyo wax jira waayo sharciga u qabo toddobaadyadii u dambeeyey hay-adda waxa ka dhex jiray khilaaf iyo isbedelo taliye cusub baa lasoo magacaabay taliyihii cusubna wuxuu shaqada ka joojiyey taliye ku-xigeenadiisii ood adiga ka mid tahay taliye ku-xigeen cusub baa lasoo magacaabay dhacdooyin kalaa dhacay haddii aynu kala qaadno oon bal ku horeyno maxaa idinka shaqada laydinka joojiyey maxaa dhacay
haaruun waxaan ka xumahay inaanan kaaga jawaabi karin ilaa hadda maxaa yeelay ilaa hadda cid ii sheegtay aniga shaksiyan ma jirto in shaqada laiga joojiyey iyo waxa la iiga joojiyey iyo maxaan ku iraahdaa inta ay ahayd shaqa joojinta la igu sameeyey xilligaas cid ii sheegtay ma jirin waxaan ka maqlay social mediahan ka arkay social mediahan ku dhamaatay waxay ahayd lix iyo tobankii bishii july lix iyo tobankii bishii agostna waxaa soo baxday waraaq kale oo xilka in la iga qaaday ah marka intaas udhexaysay halka bil ahaydna cid ila soo xiriirtay oo ii sheegtay sababta aan ku ahay shaqo joojin ma aysan jirin iyadoo la ogyahay sharciga inuu uu qabo qofka in loo sheego waxa oo dembi u galay haddii shaqa laga joojinaya loo sheego haddii shaqa laga qaadayana loo sheego xaq u leeyahay sida marka loo magacaab loo magacaabayo xaq ugu leeyahay in loo sheego marka waa ka xuma arrintaas ilaa hadda aniga xataa ma hayo jawaab cad oo aan uga shaafiyo dhegeystayaasha haba yaraatee agaasimaha hay-adda nabad sugidda ama madaxda ka sarreysa ama wasiirka amniga midna wax xiriir ah oo telefoon ah ama email ah ama qoraal ah ama af ah kama helin miya maya ilaa hadda waa gartay marka in xilka laydinka qaaday yaa idiin sheegay adiga aad ka mid tahay iyo cabdiqaadir maxamed nuur
iyadana xilka qaadista waxaa un ka maqlay mediahan ka maqlay weli waxaan aada uga xumahay oo maanta aan raba inaan halkaan ka sheego in magacayga xataa la qalday oo aniga cabdalla maxamed cabdalla layma yiraahdo waxaa la yidhahdaa cabdalla cabdalla maxamed marka waxaan idaacadda ka dhegeystay in la yiri waxaa xilkii laga qaaday agaasime ku-xigeenkii taraye guurta cabdalla maxamed cabdalla marka aadaan runtii uga xumahay in qofki dadkii qoray inay saas u ilduufaan runtii ma ahayn arrin munaasaba aniga qof la garan waayo ma ihi hay-addan lix sano lasoo dhaafaan taliye ku-xigeenka ahaa si sharaf leh iyo maxaan ku irahdaa ayaan usoo shaqeeyey oo inta itaqaana soomaali iyo iyo ajnabiba ay markhaati ka tahay hawlihii aan qabtay iyo sida hufaneen hay-addan usoo maamulay marka maanta in la garan waayo magacaydii lix sano taliye ku-xigeen aan ahaa kadib runtii waxaan u arkay arrintaas arrimaana ay qaban gefnaygu ah laakiin de cid hadda aan uga dacwood ma jirto anigiiyaana la ii sheegininba in waan xaq u lahaa in la ii sheego oo la siiyo waraaqdii xilka tegista ama xilka qaadista ay ahayd in la isiiyo la yidhaahdo waraaqaadii xilka lagaga qaaday waa tana ama muxuu ahaa meeshaad kala aadaysaa ama maye serviceka hay-adda intaa ku lahayd intaanay ahayd waana kaa dhamaatay termination saxa la isiiyay ahayd marka runtii aadaan uga xumahay inay sidaas wax u dhacaan waxaan ka xumahay iyadana arrintaas inaysan dhicin waxaan filaa waa markii ugu horreysay oo qof lasoo qof cusuboo xil loosoo magacaabay oo aan xil la wareegin uu shaqo galo annaga ilaa hadda sidaan kuu sheegaba cid noo sheegtay in xilkii nalaka qaadayna ma jirto aan ka ahayn midiyaha intaan ka maqalnay cid noo sheegtay xilliga ay tahay inaan xilka wareejinana oo nala soo xiriirtay oo tiri xilligaasa xil wareejinlana ka rabaana ma jirto waxaan intaas kugu darayaa in markii hore ee shaqadana laka joojiyey amarka soo baxay uu ahaa inaanan xeradana soo geli karin ilaa haddana amarkaas uu weli taagan yahay oo cid naga qaadayna aysan jirin oo xataa haddii aan indha-adayga lahayn oo inaan xilkaan soo wareejinaynaana xeradeenii oo aan saraakiisha ka ahayn xataa inaanan geli karin hadda oo irideedii markaan tagana laleeyahay amara idinka yaala inaynaa geli karin marka runtii waa arrin laga xumaado lix sano oo aniga taliya ku-xigeen ahaa iyo afar sano oo iga horreysay oo aan xilkeeda la wareegay toban sano oo galalkoodii iyo wixii lasoo qabtay oo yaalla in laga doorbido in xil la-aan in la yidhaahdo waa la shaqaysana macnaheedu waxay tahay in berrina marka xilka la wareejinaayo aan waxba la isku wareejin doonin oo saas lagu kala tegi doono arrintaana waxay dhaawac ku tahay systemkii lasoo dhisaayo waktiga dheer maskax iyo juudi iyo iyo iyo khibradda lasoo geliyey marka runtii haaruna waa ka xumahay inaan sidaas ku sheego laakiin sidaas wax u dhaceen sideed iyo tobankii julaay sideed iyo tobankii sagaal iyo tobankii midkood ba heedaan malaynaya adaa isaxaye waxaa la jebiyey xafiiskaagii xarunta nabad sugidda bal dhacdadaasee u dhacday iyo sida loo jebiyey faahfaahin naga sii iyo waxa laga qaatay hadday jiraan aniga xilliga shaqada laiga joojiyey waxay ahayd lix iyo tobankii julaay sagaal iyo tobankii julayna waxaan maqalnay oo social media ku arkay sawiro laga qaaday xafiiska oo laleeyahay waa la jabsaday aniga awood uma helin inaan ku tago meeshii wax ka dhacay oo aan ka ahayn inta mediyaha aan ku arkayna oo aan ka sheegi karana ma lahan laakiin waxaa ii xaqiijiyey dad mas-uuliyiina oo tegay xafiiska in xafiiskii la burburiyey kombyuutarada la jebiyey dokumentiyadii dhulka lasoo dhigay si aada u fool xunna loo kala daadiyey wixii dokumenti iyo waraaqo meeshaas yaalay meesha sir badanaa taalay oo culus oo de wadanka sirtiisa ahayd oo dhan walba leh waxaa yaalay qalabaa yaalay waxaa yaalay combyutara yaalay waxaa yaalay waxyaalo dembi muujin ah oo dad maxaan ku iraha baaris ku socotay waxaasoo dhan de aniga inay weli yaalaan iyo in lala tegay iyo meelay aadeen yani waxaan hadda wax ka sheegi kara ma aha xafiiska asagoo shaqeynaayo oo notebookaygu miiskii saaran yahay ayaa laii albaabka kan soo geli kartid marka wixii meeshaas ka dhaxay aniga wax badan aan ka ogahay male waxaa mas-uuliyadaada la weydiinaa dadkii meesha joogay oo madaxda ka ahaa oo albaabada xirtay oo ayaga muxuu ahaa mas-uulka ka ahaa ayagaa ila tahay mas-uuliyadda saaran tahay wixii meeshaas sirtaalay iyo meeshii aaday iyo sida loo xafidi karo iyo maxaan ku iraahdaa wixii dhibi ka dhaca waxaasoo dhan waxay ila tahay mas-uuliyad ay ku fiican tahay waa in ayaga weydiisid oo lagala lagala xiriiro yo adu cidaad ku tuhunsan tahay inay falkaa geysata ma jirta
wallahi tuhun waa iska imaan karaa de amnigaa tahay amnigana wuxuu ku dhisan yahay shaki iyo tuhun tuhunkaya igu badan marka waxaa waaye in dad cadow ah oo systemka ku dhex jira ay tilaabadan u qaateen inay baabi'iyaan raadadkii iyo xogihii waktiga dheer la aruurinayay sidaasna ay arrinta ku dhacday dayac dhanka maamulka ahna inuu jiran oo aaminsanahay oo markii annaga nalaka xirta albaabada layiri ma soo geli karaan waxay ahayd in wixii mas-uuliyada meeshaasna in la ilaalsado oo maxaan ku iraahdaa aysan dhibkaan oo kale unasa dhacinay ahayd marka labadaas isbiirsataan aniga tuhuma dayac dhanka mas-uuliyiinta meesha dadkii madaxda ka ahaa iyo cadowga meesha ku dhex jira ee waktiga dheer lala dagaalamayay infiltrationka iyo dhexgalka kusoo sameeyey marka tuhunkeyga intaas waa aniga waa kee cadowgaasi oo dhexgalka kusoo sameeyey hay-adda cadowga cadowga argagixisada al-shabaab iyo wixii la halmaalo waaye naga hadda cadowga ugu ugu weyn ee dawladdu leedahay ee physicalka ah ee muuqda hab muqaabaraad iyo hab ciidanba ula dagaalamaya systemka inuu wiiqo oo dawladnimada wiiqana ka shaqeynaya waa cadowgaas waayo hadda waddanka cadowyo badan oo kale oo oo ma lahan taqriiban sidaan aan ogahay cadowga ugu weyn waa cadowgaas si xoog lehna ugu udhex galeen waktiyadii lasoo dhaafay hay-adaha amniga ee dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada intaba marka arrintaas waa arrinta aan ka hadlaya cadow aan sheegay cadowgaas waa maxaad ku caddayn kartaa in shabaab ay dhex gashay hay-adda
arrintaas arrin cadeymo badan oo maxaan ku idhaahdaa xilligeeda iyo waktigeeda aan la sugayno waa insha allah maxay ka dhigan yihiin isbedbedelada faraha badan ee hay-adda taaduse waxay kaga duwan tahay isbedelada kale la sameeyey miyaa jirta waa mahadsantahay haarun aniga waxaan taliye usoo ahaa toddoba waxaan taliye ku-xigeen usoo ahaa toddoba taliye oo hay-adda soo martay midka ugu badanna sanadii jajabo ila joogay hay-adda nala maamulayay kuwana maalmo bilo iyo wakti yaray joogeen taliya ku-xigeeno sidoo kale dhowr ahaa soo marta inta aniga taliya ku-xigeenka ahaa aniga waxaan ahay cabdalla ahaan marka taariikhda hay-adda la fiiriyo taliyihii saddexaad ee ugu waktiga dheeraa hay-adda soo mara waxaa iga horreeyay axmed salaadaan gafle iyo jibriil qofkii saddexaadaan ahay oo wakti dheer hay-adda ku qaata aniga laakiin hadda waxaan kuu sheega maantadan aan kula hadlaayo oo caawa ii tahay intaan shaqada banaanka ku joogo afartan iyo shan cisho aniga iyo saraakiisha iyo ciidanka ila joogaba saddexdii biloo lasoo dhaafay waxaan naga go-an wixii xuquuq aan ku lahayn ciidanka haddii aan lahayd garaam iyo haddii aan lahayd mushaar iyo haddii aan lahayd daryeel intaba iyada wax xukun ah oo arrintaas nagu dhacayna uusan jirin oo nala kaga qaaday macnaheeda aniga waxaan ufasiran karaa keliya marka ciidanka ila joogay mushaarkii iyo xuquuqda ay lahaayeen loo diido in ay intay iga kala tagaan cadowgii aan tobankii sana lasoo dhaafay la dagaalamayay in ay ay iisoo gacan banaanaadaan abiil ayaan halkan waxa uga jeedinayaa ama codsi madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha iyo hogaanka baarlamaanka in arrintan soo dhex galaan aniga shaksiyadeyda waxaan aaminsanahay waxaan kamid ahay hantida qaranka uu leeyahay oo ay oo ay ahayd in la ilaaliyo lix sano iyo dhowr sano ka horreysay oo aan systemkan ku dhex jiray oon ka shaqeynayay wixii aan qabanayay waxay ahayd in maanta aan protection ku helo cadowga aan la dagaalamayo waxay ahayd maanta in laiga badbaadiyo